bismi illaahi araxmaan araxiim soomaaliya soomaaliya soomaaliya soomaaliya soomaaliya mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin marka hore ilaahay ayaa mahad leh kulankan oo inoo sahlay marka xiga mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin sharaf weyn ayay ii tahay inaan maanta hortiina soo istaago si aan idiin weydiisto kalsooni ii oggolaanaysa inaan soo dhiso xukuumad shacabka u adeegta xilliga kala guurka ah ka rarta intaa kadib intaas kadib mudanayaal iyo marwooyin waxaan jeclaa inaan halkan ka caddeeyo inaan aniga ahay shaksi aan ma maqlaysaan aan ka tirsaneyn xisbi siyaasad iyo mid diimeedba isla markaasna aan matalin beel ama qabiil gaara balse inaan ahay muwaadin soomaaliyeed uu madaxweynaha qaranka u magacaabay xil qaran oo aad iyo aad u culus waxaan idiin xaqiijinayaa inaan u adeegi doono dalka iyo dadkaba anigoo adeegsanaya dastuurka federaalka ah ama axdiga kumeel gaarka ee noo degsan mudanayaal iyo marmooyin qorshahayga siyaasadeed inkastoo uu aada u ballaaran yahay haddana wuxuu ku qotomaa saddex qodobood waxaa ugu horeeya qodobka koowaad wada shaqayn waxaa iga go-an in mudanayaal iyo marwooyin haddii aad ii siisaan fursad fursaddan qaaliga ah ee ra-iisul wasaarnimo inaan si kal iyo laaba idinla shaqayn doono isla markaasna isla markaasna idinkala tashan doono tallaabo walba oo xukuumaddu qaadayso ama aan damacsanahay inaan qaado idinku waxaad tihiin dadkii sharciga dejinaya aniguna waxaan ahay fuliye inkastoo golol wasiiruhu leeyihiin awood siyaasadeed haddana awooddaas waxay noqon doontaa kuwa la tashi ku dhisan marnaba ma dhici doonto inaan shacabka iyo warbaahinta horteeda aan isku khilaafno haddii ay aan kala aragti duwanaano waxaan xal ku dooni doonaa wada hadal qoto dheer isfahan iyo hanaanka dastuurka ee noo yaalla waxaana ii qorshaysan in xafiiskayga uusan la tartamin marnaba danihiina ee uu noqdo mid lamaane ku ah oo xoojiya cududda iyo awoodda golaha baarlamaanka qodobka labaad waa waxqabad soomaaliya waxaa qayb ahaan meesha ay joogto dhigay waxqabad la-aan inkastoo ay jiraan arrimo iyo duufo oo u baahan in laga fekero duruufahaas iyo arrimahaas iyo waxqabadkaas waxay ka koobnaan doonaan afar qaybood waxaa ugu horeeya ammaanka waxqabadkaan ka hadlayaa ammaanka hooyada soomaaliyeed ee degan meel ka baxsan soomaaliya oo ay dowlad ka jirto ama ha ahaato yurub ama ha ahaato afrikada kale ama ha ahaato north america hooyadaas soomaaliyeed markay ilmaheeda u dirto dugsi ama ischool waa ka seexataa waxay og tahay ilmahaas inay u soo noqon doonaan iyagoo nabad qaba laakiin hooyada degan magaaladan oo caasimadeena ah oo dowladdeena xarun u ah hooyadaas nasiib darrada haysa waxay tahay markay carruurteeda dugsi u dirto wadnahay farta ku haysa waxay ka walwalaysaa carruurtaas ma soo noqon doonaan nabad ma ku imaan doonaan madfac miyaa ku dhici doona maxabad wiifaysaa ku dhacaysa marka hooyadaas waxay u baahan tahay nabad waxaan weydiinayaa marka mudan lay marooyin diyaar mau tihiin inaad ka qayb gashaan nabaddaas diyaar mau tihiin si si fiican uma maqlin raalli ahaada xoogaa dhiga cuslahay diyaar mau tihiin sharaf sharaf waxaan wax ka qaban doonaa waxaan wax ka qaban doonaa dibin u qaabaynta ciidamada qalabka sida ciidamada booliiska iyo ciidamada nabad sugidda waxaan wax ka qaban doonaa dib u qaabaynta ciidamada qalabka sida ciidamada booliiska iyo ciidamada nabadgelyada dib u qaabayntaas waxaa udubdhaxaad u noqon doonaa dib u tira koobka aan raadino tirada rasmiga ah ee ciidamadaasi leeyihiin markii tiradooda la xaqiijiyo waxay xukuumaddayda markaad isiisaan kalsoonidiinna waxay xukuumaddeeda qaban doontaa hanaan lagu xaqiijiyo in ciidamadaas la siiyo soomaaliya soomaaliya soomaaliya Khila- khilaaf waa dhammaaday khilaaf hawl badan baa noo taalla khilaafka naga yareeya bilaas xaanig markaan tiradooda xaqiijinno markaan tiradooda xaqiijinno waxaa xukuumadda khasab ku ah inay siiso mushahar mushahar joogto ah waan kalga'o lahayn maxaa yeelay ciidamadeenna qalabka sida oo maalin iyo habeenba hore fadhiya cadowga ilaahay hortiisa ma ahaa in mushahar la'aanay ahaadaan waxaa loo baahan yahay dowladda iyo shacabku inay wada shaqeeyaan dowladduna ay shaqadeeda ka soo baxdo shacabkana khaasatan dumarku inay daba socdaan ciidamadooda hadday biyo siinayaan hadday caano kala daba socdaan hadday cunto siinayaan hadday dhaawac daaweynayaan waa waajib weyn oo muqadas ah oo wadannimoa oo na saaran waxaan abuuri doonaa aalad uu xafiiskayga ku xaqiijiyo kuna dabagalo bixinta mushaharkaas mana u dul qaadan doono in ciidanka qaranku uu mushahar la'aan ahaado maxaa yeelay ciidankaaga ma aha haddaadan mushahar siin aduu ciidankuuma aha kadib marka aan tirada iyo mushaharka meel saarno waxaan u gudbi doonaa qorshaha ammaanka dhabta ah oo ay ugu horayso in aan dib gacanteenna ugu soo celinno magaalada muqdisho markaan muqdisho gacanteena ku soo celinno waxaan kooxaha hubaysan aan ku baacsan doonnaa xuduntooda iyo meelahay ka yimaadeen gaar ahaan meelaha ay ku dhuuman karaan gobollada koonfureed taasoo khalkhal gelin doonta organisationkooda iyo isku xirnaanshahooda intaas markaan helno waxaan kadibna u gudgeli doonaa waajibaadka na saaran oo inaan waddankeena guud ahaan nabad ka dhigno waxaa qodobka saddexaad oo aan wa- aan wado wa- ay tahay anaan dowlad wanaag tallaabada labaad ee waxqabadkaygu wuxuu wuxuu abbaari doonaa howlgelinta hay-adaha dowliga gaar ahaan golaha wasiirada iyo golaha ammaan go- golaha baarlamaanka waxaana golaha wasiirada aan u abuuri doonaa hannaan ay si joogto ah oo toddobaadla ah iigu soo gudbiyaan warbixin waxqabad oo la xiriira wasaaraddooda ama wasaarad walba waxaana abuuri doonaa hannaan la xisaabtan ah iyo dabagal ah oo wasiirad wasaarad walba iyo wasiir walbaba aan kula xisaabtamayno howl qabashadooda iyo waxay qabteen iyo waxa ay qaban doonaanba ma dhici doonto in wasiir safar aan loo amrin ama aan la ogeyn uu iskiis uusan isaga tegin iyadoo halkan aan ku jirno wasiirku wuxuu leeyahay nidaam nidaamka isagaa ugu horeeya inuu ilaaliyo waxaa loo doortay uu wasiir u yahay dadkiis iyo inuu wax u qabto wasiir iska baxaya oo meeshuu rabo iska aadaya ma jiri doono sidoo kale wasiir walba waxaan ka rabi doonaa inuu soo gudbiyo hindiso sharciyeed oo loo gudbin doono golaha baarlamaanka wuxuuna baarlamaanka sharciyo fara badan u meel marin waaye maxaa yeelay wasiiradii waan shaqaynay marka dowladdaan soo dhisi doono waxaan xaqiijin doonaa inay idinka dhigaan busy iyo mashquul intaadna mashquulin lahaydeen annaga haddaan shaqo idiin dhibno haddaan shaqo idiin dhibno waa inaan ognahay annaga inaan shaqadeena ka soo baxnay waxaan kaloo xaf- xafiiskayga iyo xafiiska guddoonka baarlamaanka aan kala shaqayn doonaa sidii mushahar joogto ah loogugu xaqiijin lahaa mudanayaasha baarlamaanka maxaa yeelay haddaydan mushahar helin ma tihiin member for parliament marka waa inaan xaqiijinno inaa xaqiina heshaan saad shaqadiina u qabsataan waxaan kaloo soo dhisi doonaa hay-adaha dawliga ah oo asaasiga ah oo ay ka mid yihiin wasaarad walba waaxyaheeda iyo laamaheeda dib u heshiisiin waa qodobka afraad Een, dib u heshiisiinta waxaa muhiima waxaa muhiima dib u heshiisiintu bacdamaan dagaal ka soo daalnay oo dhibaatooyin badan aynu soo maray labaatankii sana ugu dambaysay waxaa muhiima inaan wada heshi- inaan heshiis wa- maxaan ku dhaahdaa dib u heshiisiin sax inaan galno oo waxaan la waxaan la galaynaa dib u heshiisiin annaga dhexdeena ma aha annaga khilaafka inaan ka tagno way waxaan la heshiinaynaa dadka mucaaradka ah haddii ay la yimaadaan suuradahan soo socda in soomaaliya ay tahay dal madax bannaan oo ay colaadda soomaali dhexdeeda ay tahay xalkana uu ka imaan karo idinka annaga uusan xalka ka imaan karin dibad in jiritaanka een, dowladdan ay tahay muqadas ay saas u ogaadaan oo aan la- oo aan la dhisaynin dowlad kale si iyaga danahooda loo fuliyo dowlad waa haysanaa tan saddexaad waxaan kala hadlaynaa oo aan waxba ka qabin in lagala hadlo een, shakhsiyaadka ay rabaan iyo jogooyinka ay sheeganayaan dhibaato ma laha in lagala hadlo laakiin duruucdu waxay tahay inay oggolaadaan dowladdan inay tahay dowlad jirta adduunkana waa aqoonsan yahay ay tahay aasaaskii waddanka qorshaha bini aadamnimo waxaan qorsheynayaa oo mas-uul si gaar isaga saari doonaa dadka soomaaliyeed oo ku tabaalaysan oo ka cararay xabadda iyo dhibaatada iyo silaca oo u cararay magaalada bannaankeeda inaan la gaarno gargaar deg deg ah oo aan u adeegsanno aan u ololayno adduun weynaha inay naga caawiyaan ummaddaas walaalaheena oo qaxa qaxa galay in aan la gaarno gargaar deg deg ah mucaaradka waxaan u sheegaynaa inaysan siyaasad gelin gargaarka dadka masaakiinta waalaheena si loo gaarsiiyo Een, waxaan ku soo gabagabeynayaa meeshaan warqad lisi waxaa layidhi soo gabagabey israacsiisaa layidhi israac- israacsiiso waayahay sug Een, muda- muda- mudana guddoomiye mudanayaal iyo marweyn mar labaad waxaan idinka codsanayaa inaad siisaan kalsoonidiina si aan u si aan u hirgelinno himilooyinka aan kor ku xusay waxaana jira oo ayna tahay wax danteenna ah mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin waad ku mahadsan tihiin dhegaysigan wacan waxaana mar kale idinka codsanayaa inaad siisaan kalsooni buuxa dunidoo dhan waana fiirsanayaan soomaalidu meel walba ay joogaan waa noo hanweyn yihiin waxay waxa- waxaa ka batay khilaaf aan joogs- aan- aan- aan- aan- aan- aan joogsi lahayn iyo waxyaabo yaryar ah oo lagu xallin karo wada hadallo ayna gaarsiiso in dowlad kasta lagu bedelo oo lagu keeno baraminister cusub waxaan leenahay waxaan ku soo gabagabeynayaa sida s y l sida s y l ay horey u tiri axyaa waddanii axyaa waddanii axyaa waddanii waa mahadsantihiin